asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan qodobada warka idinkugu haynana xilligan waxaa ka mid ah haweenka ku nool mandheera oo isu muujiyey garab istaaga shan qof oo lagu soo ogay dacwad ka dhan ah dilka weli kimaani puntland oo bilowday qaybinta kaararka codbixinta ah doorashooyinka caalamkana siddeed qof oo ku dhimatay weerar ka dhaca jaamacad ku taala dalka ruushka intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu dhoorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha sagaalaad ee labada kun kow iyo labaatanka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran
binta warka iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi codka taajirka
haweenka magaalada mandhiira ayaa bilaabay inay dhexdooda iswacyigeliyaan sidoo kale isu muujiyaan garab istaag kadib kulan ay yeesheen waryaheena mandheera maxamuud maxamed sheekh lafager ayaa warbixintani inoo dhammaystiraya maanta lagu jiray inta badan hooyooyinka soomaaliyeed waa kuwa buuxiyey booskii hooyanimo iyo weliba kii aabanimo oo mas-uuliyaddii reerka ayayba dhabarka u riteen marasho iyo masruufba ayagoona milkiyey maamulkii iyo weliba masruufkii reerka haweenka magaalada mandheera oo arrintaasi ka duulaya ayaa u istaagay iskaashiga dhexdooda iyo weliba inay istaakuleeyaan garab istaagaanna haweenayba haweenayda kale intaay ka tabardaran tahay fikradaas oo ku dhalatay koox yar oo haweena oo isugu jiro qurbajoog iyo weliba kuwo ku nool magaalada mandheera faadume haadi bashiir oo ka mida gabdhaha fikirkani uu ka dhashay kana mida qurbajoogta u dhashay ismaamulka mandheera ayaanu ugu horreynba waxaan wax ka weydiiyey intaanoo haweena siday hal meel isugu keeneen haddana ugu qanciyeen ugana dhaadhiciyeen inay sameeyaan maalgashi dhexdooda taas ay maanta miraheeda guranayaan micnaha waxaa nagu dhaliyay inaan hore u wadno ama aan bilaawno markaan mandheero imaanay waxaan aragnay dumar badanaa la sheekaysanay waxaan aragnay inuu dumarka bada ay dayacsan yihiin u baahan yihiin caawimaad u baahan yihiin in maxaa la dhihi jiray ayaga naftigooda ay intay iscaawiyaan ama hoos isu fiiriyaan marka go-aan waxaan ku gaarnay barnaamij aan keennay in ayaga dhexdooda caawimaadda aan ka sameyno marka alxamdulilah ilaah wuu nagu guuleeyey waxaan jecelnahay inaan meesha kasii wadno barnaamijkii ilaahay garab ha nagu siiyo annagoo caawimaad cidna ka sugeynin cidna oo maxaa la dhihi jiray maanta siyaasadda waxyaalahaas aanu ku jirin aan rabno inaan iyaga uun isu keenno saas unbaan insha allah khayrka unbaan rajeynayna insha allah haddaba waa sidee dareenka iyo weliba aragtida haweenka kale ee arrintani ku jira magacayga waa faraxiye axmed maasha allah gabdhaha soo abaabulay fikradan noo keenay la qaadanay ka mira dhalanay maasha allah waa wax lagu farxo haddaan nahay gabdhaha ree mandheera waxaan ku tashanay talada annada inaan annaga hoos isu fiirino isgargaarno wada tashanno inaan wax wada qabsan karno ku tashanay kana miro dhalanay maasha allah waa wax lagu farxo maamana maanta waxay ogaatay dhibkeeda inuu dhibkayga yahay dhibkeedana uu dhibkayga yahay dhibkii uu xaggii xaggaba ka jiro marka maasha allah taladan waa tala lagu guuleystay waa tala laga miradhelayay waa tala laisku waafaqay waa tala aan diyaar u nahay inaan meesheedo iyo meel kasii sarreyso insha allah inaan gaarsiino ay gabdho walaalahey salaamantiin boqolkiiba afarta ka salaamantiin gabdho walaalaha oo gruubka ee isbahaysani mandheera isti unuko badan tii nyaanyo gadaas tii fiyaasi gadaas tii qudaar gadaas tii inta fadhiyadoo dhuxul gadaas qornyi gadaas kulli isbahaysani marka allaha nili garab gala gurgubiku gurguba akidasanuti faraxne khayrki rabbi kenninaafi fikradeed duraanu keesi jirre nuuga tasaaste firkadiilen fikradidasanu anfactaate nuyaa maantan gosen qabne ka goole ka maama kanam dhibbisadii kaakanaati walti gurubga buufate ka yuuta walti buufanne ka dhibka kaalmeyneen akkanaan wallaalu jirra saayiditti faraxa qaba gurubkana nami ka duraankee jirulleene naati faraxe ka duraankeesin jirrelena itti gadhiya tugti gurubka waxaa mahad iyo shukri iskale gabdhaha noo soo abaabula awalan horta gruubkan kheyr allaha siiyo gabdhahaas waan u mahad celinaynaa waxay noo keeneen talo taladii waan ku raacnay annagoo ah gabdhihii reer mandheera oo isku kaashada walaalnimo dowlad kama soconno kama soconno qabiil waxaan ka soconnaa iskaashi iyo inaan wada wada jir aan wax u wada qabsano maxamuud maxamed sheekh maxamed alfagri warbaahinta star mandhe aad buu u mahadsan yahay lafagari shan eedeysan oo loo haysto dilka qareen wiili kimaani macmiilkiisa iyo darewal baabuur ayaa maxkamadda ku amartay inay ka jawaabaan dacwadda lagu soo ogay ee dilka ah garsoore jesiya lisid ayaa isniinta maanta ay sheegtay in xiriiraalintu ay dejisay dacwad ka dhanna shanta eedeysane eedeysanayaashan ayaa waxaa ka mid ahaa saraakiil hore oo booliiska ka tirsana iyo qof rayd ah waxaana magacyadooda lagu kala sheegay frederik liliman leonard mwangi silvia wanjiko iyo stephen jabulet afartan iyo lix markhaatiyaal ayaa maxkamadda looga yeeray si ay ugu marag furaan shanta qof ee lagu soo ogay dacwadda dilka loo geystay weli kimani dhegaysiga kiiskan ayaa lagu wadaa inay maxkamadda u fadhiisato isniinta soo socota ee toddobaadka dambe gudoomiyaha xisbiga kano gideon mooy ayaa sheegay in isbahaysiga wan kenya oka uu weli yahay mid hagaagsan isagoo caddeeyey in dhammaan xulafada oka ay yihiin kuwa wada jir ah waxauu arrintani carabaabay mar uu xaddi ka hadlayay kiniisadda kinyua ee degmada mutunguule ismaamulka machakos gideon mooy ayaa waxa uu sheegay inuu kalsooni buuxdu ku qabo in isbahaysiga oka uu soo dhisi doono dowladda soo socota maadaama xisbiyada ku bahoobay oo ka ay isku duuban yihiin ilaa doorashada guud ee labada kun labay labaatanka ayuu yidhi dhanka kale senatarka baringo ayaa sheegay inuu taageeri doono codsiyada ay soo jeediyeen xildhibaanka laga soo doorto mutungulo stephen mule iyo senatarka machakos agnes kavindo ee ah in hoos loo dhigo qiimaha shidaalka waxayna dhammaantooda sheegeen in qiimaha shidaalka oo qaali ah uu ka mid yahay caqabadaha ugu waaweynay ay wajahayaan kenyaanka waxayna isku afgarteen in sicirka bararkay ka dhashay sarowkaca shidaalka uu kenyaanku horseeday culays dhaqaale tan iyo markii maamulka qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo batroolka dalka e b r a ay sheegtay inuu isbeddel ku yimid qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka dalka ayaa waxaa isa soo tarayaa cabashooyinka shacabka ee ku aadan sarowkaca qiimaha shidaalka toban qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcad ayaa ku jira gacanta laamaha ammaanka ismaamulka kakamega kadib markaa isku dayeen inay gacanta booliiska ay kasii daayaan kuwa iyaga xulafo la ahaa sida la sheegay iyo gaari xamuula oo ay horey usoo qabteen ciidamada kaasi uu siday afar boqol oo kiisha sokor sharci darro ah waxaa kaloo booliiska ay soo heleen hub sharci darro ah oo la sheegay inay burcaddaasi haysteen burcadda ayaa in ka badan labaatan baabuur iyo mootooyin aan la garanayn ee tiradooda ku xiray waddada weyn ee xarunta laga tukaamaysta ee magunga booliiska ayaa gacanta ku soo dhigay saddexa ka mid ah baabuurta ay adeegsanayeen eedeysanayaasha iyo mooto bajaaja kuwaasi oo lagu hayo saldhigga dhexe ee booliiska kakameyga iyadoo kuwa kale goobta ka baxsadeen weli ay booliisku ku raadjoogaan iskahorimaadkaasi ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo burcad ah waxaa kaloo dhaawac fudud ee soo gaaray hal sarkaal oo booliis ahaa eedeysanayaasha ayaa waxay da-doodu oo lagu sheegay inay u dhexayso kow iyo labaatan sano jir ilaa labaatan iyo sideed sano waxaana haatan lagu baarayaa saldhigga dhexe ee booliiska kakameega si loo soo taago maxkamadda ururka qaran ee waalidiinta ee dalka n b a ayaa sheegay inay difaaci doonaan manhajka cusub ee waxbarashada ee loo yaqaano c b c oo dacwadda la xiriirta maxkamadda loo gudbiyey waxa ay sheegeen inay ku biirayaan dacwadda arrinkani ku aadan ee socota gudoomiyaha ururka waalidiinta ee dalka nicholas mayo ayaana maanta sheegay in shaki la-aan ay ku biiri doonaan dacwadda manhajka cusub ee waxbarashada ee socota islamarkaasina saamilay badan ay ka soo horjeesteen mister mayo oo hadalkani ka jeediyay xarunta waa macadka horumarinta manaahijta waxbarashada dalka k i c d ayaa sheegay in walaaca ururkan uu yahay oo keliya dacwadda loo gudbiyey ee looga soo horjeedo manhajka cusub waxa uu xusay in manhajka cusub ee la rajeynaya inuu ardayda ka soo dhiso dhinaca xirfadaha islamarkaasina ay tahay in la soo dhoweeyo toddobaadkii hore ayaa ahayd markii madaxa ururka qareenada ee dalka l s k nelson harvey uu maxkamadda u gudbiyo cod si uu ku dalbanayay in la hor istaago dhaqangelinta manajka cusub ee waxbarashada waa c b c waxa uu ku doodayaa in tallaabooyinka ay qaadeen wasaaradda waxbarashada macadka horumarinta manaahiijta tacliinta ee kenya guddiga adeega macallimiinta t s c iyo golaha imtixaanaadka qaran ee neeg ay yihiin kuwa sharci darro ah oo wax u dhimayaa carruurta aadda dugsiyada arrintan ayaa ku soo aadaysa iyada oo ay weli taagan tahay hadalhaynta ka dhalata in wasaaradda waxbarashada aynan joojin doonin dhaqangelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee c b c dhanka kalena ururada ay ku bahooween hay-adaha bulshada rayidka c s r g ayaa wasaaradda waxbarashada ee dalka ugu baaqday inay xaqiijiso in la sii wado dib u eegista manhajka cusub ee waxbarashada kaasoo loo yaqaano c b c-ga waxay sidoo kale soo jeediyeen in hirgelinta manhajka waxbarasho ee laga qaybgeliyo bulshada bayaanka ka soo baxay ururada ayaa lagu sheegay in aysan dafirayn in manhajka cusub uu yahay nidaamka waxbarasho oo tayaysan kaasoo ardayda ka saacidaya inay u furfurnaadaan waxbarasho sidoo kalena uu ka dhisayo ardayda dhanka xirfadaha ururada ayaa xuseyn aan la garanayn waa guulaha iyo ujeedgooyinka laga leeyahay haddii lagu degdego hirgelinta manhajka cusub iyadoo aan la samayn qorsho iyo diyaari dhammaystiran iyo si lamid a dhammaystirka agabka loo baahan yahay waxay wasaaradda waxbarashada iyo macadka horumarinta manaahiijta dalka k i c d u jeediyeen inay dejiyaan qorasho laga qaybgelinaya saamileydda waxbarashada kaasoo si joogto ah loogu iftiiminayo walaacyada jira
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna dhegaystayaal dhanka soomaaliya ee wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaysaa maryama tawane
guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka dowlad goboleedka puntland ayaa maanta waxay degmooyinka ka tirsan gobolka karkaar ka bilaabeen kaararka codbixinta ee doorashooyinka qof iyo cod ee golaha deegaanka xubnaha guddiga ku-meel gaarka ee doorashooyinka ayaa waxay maanta kaararka codbixiyaasha siiyeen dadka doonaya inay ka qayb galaan doorashada kuwaasoo iska diiwaangeliyey degmooyinka qardho ayl ufweyn iyo deegaanada hoostaga gudoomiyaha guddiga ku-meel gaarka ah ee doorashooyinka puntland xafiiska gobolka karkaar maxamuud ismaaciil oo dahfuray munaasabadaasi lagu bixinayay kaararka codbixinta ayaa sheegay in muddo sideed cisho ah ay socon doonaan qaybinta kaararka si loo qabto doorashooyinka hordhaca ah ee golaha deegaanka ee saddexda degmo waxa uu sheegay in dadkii hore isku diiwaangeliyey keliya la siinayo kaararka waxa uuna ka codsaday inay si wanaagsan kaararka codbixinta ah u qaataan puntland ayaa lixlabaatanka bishan waxay qabanaysaa doorashooyinka tijaabada hordhaca ah ee qof iyo codka ah kuwaas oo lagu doonayo golaha deegaanka degmooyinka ka tirsan gobolka karkaar in lagu soo doorto guddoomiyahooda qarax nooca miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada buurhakabe ee gobolka baay waxaana ka dhashay khasaaro kala duwan saraakiil dhinaca ammaanka ayaa warbaahinta u sheegay in gaari ay saarnaayeen mas-uuliyiintan lala beegsaday qaraxa waxaana ku dhaawacmay taliyaha niisa ee degmada buurhakabo oo lagu magacaabo xuseen dhuubow iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada buurhakaba nuurow ibraahim askar iyo askar kale aan idhaahdee ciidamo ka tirsan booliiska koonfur galbeed ayaa tagay halka qarax uu ka dhacay iyagoo goobta ka qaaday dhaawaca mas-uuliyiintan oo la sheegay in uu yahay mid fudud laamaha ammaanka degmada buurhakabe ee gobolka baay weli wax faahfaahin ah kamay soo saarin qaraxa ay ku dhaawacmeen mas-uuliyiintaasi ka tirsan maamulka degmadaasi waxaa weli dadaalo xoogan ay ka socdaan deegaanka xanaanbuur ee gobolka galgaduud halkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalameen laba maleeshiyo beeleed dhowaan dowladda soomaaliya ayaa ciidamo u dirtay deegaanka xanaanbuur si dagaalka loo joojiyo balse mid ka mid a dhinacyada dagaalamaya ayaa u diiday in ay ciidamada galaan deegaanka iyagoo rasaas ku hubiyey odayaasha dhaqanka deegaanka xanaanbuur iyo kuwa magaalada cadaado oo kaashanaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa la filayaa inay maanta kala qaadaan iyadoo amniga deegaanka lagu wareejin doono ciidamo ka tirsan dowladda xaalada deegaanka xanaan buur ayaa maanta degan waxaana dadka deegaanka ay sheegayaan inay socdaan dadaallo xoogan oo xal loogu raadinayo dagaalada halkaasi ka dhacay ururka suxufiyiinta deegaanka soomaalida ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada jijiga ku daafuray dalada suxufiyiinta deegaanka ee serjo oo ka mid ah dalad lagu doonayo in sidii suxufiyiintu ay u heli lahaayeen wararka waxaa warkaasi dhammaystiraya siyaad baashuuc saney
waa kulan uu soo qaban qaabiyey dallada ay ku midaysan yihiin ururka saxafiyiinta deegaanka soomaalida kaasoo loo soo gaabiyo sarjo oo ka qabsoomay madasha shirarka ee qaryaandhoodan ee magaalada jigjiga kulankan oo ah mid lagu daafurayey ururka saxafiyiinta deegaanka soomaalida oo yeeshay dallada ay ku midaysan yihiin markii ugu horreysay ayaa waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka soomaalida oo ay ka mid yihiin golaha wasiirada ee deegaanka soomaalida iyo sidoo kale axsaabta siyaasadda ee ka dhaqdhaqaaqa deegaanka soomaalida cadaani hiirmooga afhayeenka xisbiga ownlf oo kamid axsaabta siyaasadda ee ka jira deegaanka soomaalida ayaa ka dhawaajiyey sida ay muhiim u tahay in la helo saxaafadda madax bannaan oo xor ah muxuu ahaa wariyaasha sida somalilan isu ekaysiiya waad aragtay wariyaashooda waa xor waa la xidhaa waa la soo dayaa dowladda iska celiya kalalmiyaan dadkay u hadlaan iyagaa isu hadli kara waa dad xayi oo nool marka qolada aan ku dayane self disability etoobiya waxaa la yaqaanaa is ilaalini dadku hadday xor noqon waayaan waxba ma curiyaan hadday xor noqon waayaan waxba ma alifaan hadday xor noqon waayaan isma xoreeyaan hadday xor noqon waayaan ma horumaraan waxbana idinma tarayaan xaabo uun kolkii shaytaan yimaadaana u sacabiya hadduu tuug yimaadaana u sacabiya haddii lagu dilayana aan ka ooyeyn haddii lagu dulmayana aan ku difaacayn bay noqonayaan dalladan ayaa ah mid midaynaysa warbaahinta ka jirta deegaanka soomaalida sida uu sheegayo wasiirka ganacsiga iyo warshadaha deegaanka soomaalida mudane bashiir shaafi waxay noqon doontaa sida uu cali sheegay meel saxafiguna cid u dooda inuu helo oo meeshii ama hadday dowlad noqoto ama hadday urur kale mucaarad noqoto cid kasta oo ay u baahan yihiin ama khalad ama hawl ka gashay ciday ciddii u doodi lahayd inuu saxafigu helo haddii iyaga ay khalad galaanna ciddii loo raaci lahaa iyo meeshii loogu soo iman lahaa iyo xafiiskay lahaayeen iyo cidday ka tirsanaayeen in loo helo iyadana labadiiba way soo koobaysaa sharciyadoodii iyo waxooda dhanna way sugaysaa ururkani marka waxaan leeyahay waan bogaadinayaa hambalyo hambalyo mar labaad dalladan ay ku midaysan yihiin warbaahinta deegaanka soomaalida ayaa ujeedadeedu tahay sidii ay u midayn lahayd codka suxufiyiin iyo sidoo kale inay suxufiyiintu kalaankal u helaan helidda wararka ay u baahan yihiin siyaad bashuucsanaysa adeersan idaacadda star f m jigjiga
aad buu mahadsan yahay siyaada wararkii ugu dambeeyey dhanka caalamka ugu yaraan siddeed qof ayaa dhimatay kadib markii uu ardayra saas ku furay jaamacad ku taal magaalada berem ee dalka ruushka sida ay sheegtay wakaaladda fulinta sharciga ee guddiga baarista dalkaasi ugu yaraan ilaa iyo lix qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen weerarkaasi walow uu dhaawac intaasi ka sii badan karo eedeysanaha dilka geysta ayaa la xiray waxer kadib markii uu subaxnimadii hore isniinta maanta jaamacadda berem state university uu ku bilaabay weerar jaamacaddan ayaa ku taalla meel qiyaastii kun saddex boqol kilomitar iyo siddeed boqol meyl beri ka xigta caasimadda moscow waxaana weerarkani xaqiijiyey afhayeenka jaamacadda iyo booliiska dalkaasi ruushka guddiga u qaabilsan baarista waddanka ruushka ayaa sheegay in qofka toogashadu geystay loo aqoonsaday arday dhiganaya jaamacadda waxaana ah lagu sameynayaa baaritaan ka dhanna sababta ku kalliftay inuu dad laayo markii ugu horreysay muddo konton sano ah ayaa waxay fulkaano ka qaraxday jasiiradda kanari dalka isbaanishka fulkaanadaas ayaa waxa ay qabsatay guryo iyo keymo halka shan kun oo qof ay ku jiraan ilaa iyo shan boqol oo dalxiisyaal ah ay ka barakaceen goobtaasi siday ku soo warramayaan saraakiisha dalka sbain walow wax dhimasho ah aan la soo tabin haddaan eegana dhanka ciyaaraha kulamo ka tirsan horyaalada yurub ayaa la ciyaari doona sbanishka laliga sentede kulamada maanta la dheeli doono barcelona waxay soo dhoweyneysaa kooxda granada halka dhankaasi siri a italiano udinesi waxay la ciyaari doontaa napoli dhanka bortugiiska premier leaga benfica iyo sidoo kale boavista halka braga ay sidoo kale la ciyaari doonto kooxda tondela haatanna waxaa ku soo dhowaataan fariinta covid nteen ee maanta haddii aynan jirin dan aan laga fursan karin waa yaabe maxaad gurigaaga oga baxaysaa oo aad bannaanka ka raadinaysaa fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari